shaqaynayo faqiirkii faqiirka ahaa tolaynma tolo noqon maayo oo macnaha bixin maayo magtii wax ka bixin maayo walaa sabiyun sabina caaqilo noqon maayo tolayn maayo walaa majnuunun mid waalina isna caaqilo noqon maayo walaa kaafiru mid gaala can muslimin muslim isaguna caaqilo noqon maayo iyo wacagsuhu oo muslimna mid gaala caaqilo noqon maayo taa macnaheedu waxa weeyaan marka qofkii wax gaystay la leeyahay waxaa laga rabaa maktii inay bixiyaan mar haddii khata magtaas ay tahay ama waxaa la geystayba khata uu yahay ama shibu camdi uu yahay oo hadhowta markaa caaqiladii ay bixinayso cidda bixinaysa shalayna waynu ka hadallay oo saa kitaabku tilmaamay weeyaanoo qoodhatirti waxa leeyahay meesha ma jire waxaa weeyaan qofkii faqiirka ahaa isagu meesha soo geli maayo hadduu faqiir yahay waxba laga qaadi maayo ilmo yar hadduu yahay waxba laga qaadi maayo qofkii waalla waxba laga qaadi maayo hadday uu ka diin yahado gaaluu yahay waxba laga qaadi maayo fayajibu calayhim diyatu nafsi alkaamilatu fayajibu waxaa waajibaya calayhim caaqilada korkoodii waxaa ku waajibaysaa diyatu nafsi naf magteed baa ku waajibaysaa diyadii alkaamilatu dhammaystirayd acni waxaan u jeedaa buu leeyahay almi'ata min alibil boqolkii geel ahaa oo dee qabiilkii marka qofkan waxgeystay tolka u ahaa qaraabadiisa ahayd casabadiisa ahayd waxaa laga doonayaa magta inay bixiyaan boqolkii geel ahaa bay bixinayaan oo dhammaystiran fii alaai siniina ayay markaa loogu dibdhigay watuajalu fii alaai siniin saddex sannadood baa loogu dibdhigaya fatajibu alaa kulli haniyin fatajibu way waajibaysaa calaa kulli haniyin mid kastoo haniya cinda alxawli xawlka agtii sanadka gud yani xawl wareegiisa dambe fii kulli sanadin sanad kasta gudaheeda nisfu diinaarin diinaar dahaba barhkii ayuu bixinayaa wa calaa kulli mutawasitin mid kasta oo dhexdhexaad ah oo aan qanin ahayn faqiirna ahayna rubcu diinaarin buu isna bixinayaa rubcu diinaar marka halkaa wuxuu leeyahay waxay ka hadlayaan oo ay ka warramayaan halka kan haddii qofka aan caaqilo la yidhi ha bixiso oo caaqilo laga doonayo caaqiladii ma loo xadaynayaa oo qof walba maxaa laga rabaa oo uu ka bixinayaa qof walba muxuu bixinayaa taas bay ka hadleen oo ruucu diinaar qaarkood waxay leeyiin de haddii lagu eego kunkii kunkii diinaar ee maxaanku idhahdaa maktu ay ahayd xagga dahabka haddii laga eego baa markaa lagu qiimaynaya laakiin bujayramigu xaashiyatu bujayrami wuxuu leeyahay maahe waxa weeya qiimaha loo jeeda oo asalku dee waa geela saasaana saxa asalku waa geela ruucu diinaarkana waa un de ruucu diinaar wuxu dhigmo oo qiimihii geela ah markaa markaa xanaabilada iyo shaaficiyadu waxay leeyihin qofka haniga ahaa isku diinaar baa laqa adugu waxay ku salaynayan inta badan waxay leeyihiin zakada waxa la bixiyo waxaa ugu yar nisfu diinaar marka dahabka waxa ku waajibaya waa nisfu diinaar waayo oo nisaabka u yar haddii uu oo mutawasit yahay oo aanu hani ahayn oo mutawasit markaa de waxa weeyaan waa qof dhexdhexaad oo aan hodan ahayn ruucu diinaar baa laga qaadaya oo wuxuu u dhexeeyaa kii aan waxba ku waajibayna faqiirka ahaa iyo kii hodankaa markaa ruuc bay ka dhigeen maalikiyadu waxay leeyihin wax taxdiida qof kasta wax laga rabo wax taxdiidahoo go-ani ma jiro wainamaa dalika matruukun lilxaakim xasba ijtihaadi sida uu qoray bidaayat mujtahid fii nihaayat muqtasid mujallaka labaad saxaad saddex boqol shan iyo afartan qofkan xaakimka ah ee markaa dee qaadiga xukumay baa qiimaynaya waxaa qof walba ku aadi kara oo laga qaadayo isagaa loo daynaya waana sida raajixa waxaad moodaa wax daliila oo loo hayaa inaanay jirin in la yidhaahdo qabiilkii markaa hebelu intaasaad bixinaysa hebelna intaa bixiyo laakiin kolley kaniga iyo ka mutawasita ay kala duwanaanayaan oo inagu saynu hadda waxu bixinaa waa iska jumaati jeebkeennaa weeye oo qofna lagama tegayo laakiin waxa weeye sida sharcigaa in la eego qanigiina hodankaa la eego ka maaragta dhexdhexaadkaa la eego arrintaana waxaa loo daynaya qaadiga ayaa ka ijtihaaday odhanaya intaas qof waliba intaa bixiyo ijtihaadkaasay markaa ku xirmaysa arrintaas waayahay faidaa baqiya shay-un shay hadduu soo hadho waxyaabihii waajibka ahaa ee laga doonayey magta caaqilada uqida waxaa laga bixi laga qaadaya min bayt ilmaali bangiga islaamka ayaa laga qaadaya wa ilaa haddii kale oo baytalmaalki aan waxba lagu hayna fa min aljaani qofkii jaaniga ahaa ee wax geystay ayaa laga qaadaya oo tan wuxuu leeyahay waxaa macnaha ka wada halka kan magtii dee dadkii qaraabadiisa ahaa qofkan halaga qaada ayaa la yidhi qaraabadii waxbaba walaayihiinba waxay hayeen baa la keenay soo wax hayeen weli waa dhammaan waa iska dhamayn kari waayeen dawladda islaamka xil baa saaran iyadaa dhammaystiraysa xadiid baa wuxuu anaa waariun man laa waarisa lahu acqilu canhu waarifuhu wa abu daawuud weliye nasey waana xadiis saxiixa waaris anaa dhaxal dhaxlaya qofkii aan cid dhaxasho lahayn macnaa islaamka iyo dawladda yaa dhaxlaysa waxaa weeye magtiisana anaa bixinaya oo markaa dee dawladda qudheedu xil bay qaadaysaa inay wixii tabar loo waayey magtii reerkii ka kicin kari waayeen iyagaa rabaa inay dhamaystiraan haddii dawladdii waxba aan ahayn oo baytalmaalba ma jiro dawladee meesh ma jiro saxaabadu waa iska fawdo ninkii jaaniga ahaa ayaa laga qaadaya hadal baa ku jira taa qudheedu waxay leeyihin marka hore waxay isku hayaan magtani waxay ku waajibtay qofka nabarka geystay oo caaqiladuna way ka xambaartay caaqiladuna markaas isaga ka qaatay macaynkaasa ibtidaa'an bilowga waa sida shaaficiyadu marka ay raajix yeelayaan qaarna waxay leeyihin maya marka horeba ibtidaa'an waxay ku waajibaysaa magtu dadka caaqilada baa laga rabaa marday khada tahay marka taas buu ku biraynaya adoo wuxuu yidhi marka haddii la waado baytalmaalkii waxba laga waayo fa min aljaani qofkii wax geystay baa laga doonaya inuu dhamaystiro meel kastaa ka keenay wain kaana alwaajibu aqala min diyati nafsi alkaamilati wain kaana hadduu yahay alwaajibu shaygii waajibka ee magta waajibtay ay tahay aqala mid ka yar min diyati nafsi naf magteedu wax ka yar hadday tahay dayadii alkaamilati dhammaystirayd wadalika tusaaluhu kawaajibi اljiraaxaat qoomaha wixii ka waajibaya oo kaleba weeye iyo wadiyati اljaniini yani urjiifka diyadiisa iyo magtiisii weeye iyo walmar'ati haweeneydii iyo wadimiyi qofkii dimiga ahaa ee gaalka ahaa famaa kaana wixii ahaada qadra qadra ulusi kaamila diyo kaamila ulufkeed qadarkeed wixii ahaada oo noqday aw amase aqallo ka yar fa fii sanatin fasuuqadu waa laqabanaya la qaadayaa fii sanatin sanad gudaheed ayaa lagu qaadaya halkan wuxuu ka warramaya haddii ay tahay waxyaabahan qofka loo geystay qooma ay yihiin magti waxaynu ogaanay khata ay saddex saan loo qaybshay oo saddex saan loo qaybiyey hadday ka yar tahay mag ka warran sidee lagu kala qaadanaya hadal baa ku jira khilaafa laakiin say u badan yihiin waxa weye fuqahadu jumhuurtoodu iyada qudheedu waxay daba socotaa magti magti bay daba socotaa oo taa macnaheedu waxa weeyaan waxay ku salaysan tahay un magtii ilayd waxaynu nidhi boqolkii geel ahaa saddex saan lagu qaybiyey sanadkiiba hulusudiya geeli saddex meelood oo meel ahaan sanadkiiba hala baxsho halkaasay daba socotaa wixii qooma ah ee qofka soo gaadha sidaa looga qaadanayo saas darteed baa wuxuu leeyahay haddii ay tahay hulus oo nabarkaas soo gaadhay masalan jaayfo oo kale iyo wix lamid ah hadduu yahay iyo wax ka yar sanad baa lagu bixinaya ilaa walba wuxuu aha magta sulus baa la bixin jiray taana sanad baa lagu bixinaya qofkii maalan soddon geela ayaa lagu yeeshay oo laga xaqay in la yoongeeyo hadda keen la yidhaha maaha sanad gudaheedun baa laga rabaa inuu bixiyo soddonkaa geela wain kaana hadduu yahay yaani maaragtay qadarkaa waajibaya auluayni ulusayn hadduu yahay magtii oo saddex meelood loo qabiya laba meelood haddii uu yahay aw amase aqalla mid ka yar uu yahay faulusu ulukii fii sanatin yuuqadu waa la qaadaya fii sanatin sanad gudaheed baa la qabanaya walbaaqi inta soo hadhayna fitaaniya talabaad ayaa la qabanaya wuxuu leeyay maalan ninkii waxaa laga rabaa ulusayn markii magtii saddex meelood loo qaybiyey yani waxaan qoomahan gaadhay waa wax gaadhaya maxaan kula sulusayn gaadhaya magtii saddex meelood luqay laba meelood oo oo de waxa weeyaan ile magta ulusku waa saddex iyo soddon iyo hal daloolkeeda eh laba meelood marka la israaciyo maxay noqonaysaa lix iyo lixdan iyo hal markaa labadeedii waaxood miyay noqonaysa meelaha taqriiban markay caynkaa tay maxaa la yeelayaa yani amase ulus wax ka yar ay tahay macnaa waxay noqonaysaa uluskii saddex meelood oo meel sanadkaa la bixiyo wixii soo hadhay sanadka hala bixiyo oo taa macnaheedu waxa wey xitaa hadday ka yar tahay oo tusaale ahaan maalan ninkii il buu qofka riday ishii waa konton ishii waa konton oo kontonkii ulusaynna waa ka yar tahay saddex meelood oo laba meeloodna waa ka yar tahay ulusna waa ka badantay maxaa la yeelaya kontonkii waxaa la yeelayaa ulusudiya saddex iyo soddonna sanad ha lagu bixiyo wixii soo hadhayna sanad kale hala baxsho saasaa la samaynaya macnaha wuxuu ka wadaa un in barnaamijku daba socdo saddexdii sannadood buu daba socdaa xisaabtu markaa loo imayo ta shareecadu wa kala dhigtay laisku dhici maayo dadku isuga iman maayaan haddii sharecadii la dabaqayo waayahay fain zaada hadduu ka ziyaado cala uluayni saddex meeloodoo laba meelood haddii ay maaragtay qoomo ay ka ziyaadsan yihiin fauluaani labadii ulus fii sanatayni yani yuukhadu waa la qabanaya fii sanatayn laba sano gudahood baa lagu qaadaya oo ulus ba de waa sanad walbaaqi inta soo hadhayna fii saaridati saddexaad baa la qaadaya wa kullu cudwin mufradin fiihi jamaalun wamanfacatun idaa quطica wajabat fiihi diyatun kaamila wa kullu cudwin xubin kasta xubinkaasoo mufradin mufradoo la gooni yeelay keliya ah xubinkaasoo fiihi gudihiisa uu ku sugan yahay jamaalun qurux iyo wamanfacatun manfaco iyo waxtar qofka ugu sugan yahay idaa waktiga quطica la gooyo wajabad waxaa waajibaysa fiihi cudwigaa waxaa ka waajibaya diyatun kaamilatun diyo dhammaystiran mag dhammaystiran baa ka waajibaysa milu diyati alcudwi cudwiga diyadiisa wuxuu la mid yahay low qatala u isagoo dilay oo kale halkan wuxuu ka warramayaa yaani haddii la gooyo qofkii cudwi kasta oo mufrad oo jamaal qurux iyo manfaco baa marsa carabkii oo kale carabka haddii qofka laga gooyo waxa weeye manfacana waa leeyaho dee hadalkiiyo wax kulanidiiyo wax badan buu tarayaa qurux iyo jamaalna waa leeyahay waa ma kaamila hadduu niyahayna waa boqol geela hadduu haweenaya konton waayo oo macnaha waxay ka dhigan tahay xubinkaasi iyadoo la dilay oo kale ay ka dhigan tahay oo haddii haweenaydii carabka uu ka gooyey kontonkuun baa laga rabaa iyadoo la dilay oo kale hadduu ninkii carabka ka gooyey boqolkii baa laga rabaa isagoo dilay oo kale ayay ka dhigan tahay waayahay wakadaa waxaa kuula mida kullu cudwayni laba xubin oo kasta oo min jinsin yacni jinsi keliya ah yana waa la mid oo mid walba waa kontonoo haddii laysu geeyana mag bay noqonayaan oo faidaa qaطacahumaa faidaa waqtiga qaطacahumaa uu gooyo labadaa cudwi fa fiihimaa waxaa ku sugan labadooda addiyatu baa ku sugan wa fii axadihimaa midkoodna nisfaa baa ku sugan waa arrimaha kale ijmaaca iyo adiladeeda xadiidkii camr ibni xasm ku sugan labadii gacmood labadii gacmood buu gooyey oo labada gacmood marka laga hadlayo waxaa weeye waa intaa shan farood iyo calaacal halkaa jaaqlaydaa laga gooyo cumaacuntaas ayaa noqonaya gacan loo jeeda inta hadduu gooyo waa konton geela taa kale hadduu raaciyo waa konton waa boqol labada lugood waa la mid iyana xagga hoose waa intaa canqowga iyo wixii ka hooseeya baa kontona ta kalena waa la mid labada hadduu gooyona waa min konton boqol buuraa weeye waa cudweyn isku jinsi ah kuwaas ku hadlaya waayey wakadaa waxaa kula mid almacaani iyo waladaa'ifu macaaniya ladaaif waxay yidhaahdaan ayaa kula mid oo waa isku cadfu muraadif e waxaa jira qofkan bani aadamkaa waxyaaba macaanihoo awoodoo ku qarsoon baa jira oo mag laga cabirayo oo mag laga qaadayo marka ladaa'if bay yidhaahdaanoo qaarkood saddex iyo toban qaarna afar iyo toban bayba gaadhsiiyaan oo waxaa ka mid a maalan caqligii oo kale qofkii haddii nabar lagu dhufto marka nabarkaa lagu dhufto caqligiisi uu tago waxaa weeyaan waa mag buuraa boqol geela hadduu nin yahay baa laga qaadaya weli waxaa raacaysa haddii nabarkaas uu yahay maalan dakar oo kale caddaadu ku dhuftay jugtii madaxuna waa caddaaday oo caddaata ah isla markaa caqligiina waa tegey caddaatadaasna shanteedii baa la socdaa boqol iyo shan weeye shantaa maxaan ku dhahdaa caddaatada ah oo muubaxo ah iyo caqliga tegey waa boqol iyo shan kaasaa ka mid ah samcigii baa ka mid a macaanida ladaa'ifta waxa weeye dee waa xoog qofkan ku qarsoonoo macaani weyn oo markaa qofka kan ku jiro oo noloshiisii wax weyn ka taraya maqalkii baa tegay oo dam waxa maqli maayo nabar baa loo geysan waxa laga horta labadii dhagaad buu beelay waa boqol geela araggii buu beelay nabar baa madaxa laga dhuftay labada indhood baa dam yidhi waa boqol geela urti baa tagtay nabar baa lagu dhuftay urti baa ka tagtay ninkii waa boqol geela nabar baa lagu dhuftay hadalkii baa tegey waa boqol geela nabar baa lagu dhuftay codkii baa tegey farqi baa udhexeeya codkii iyo iyo iyo hadalka ishbaa iska dhaqdhaqaajinaya lakin waxa weeyaan waxaa weeye cod wax le soo bixi maayo waa boqol geela nabar baa lagu dhuftay dawkii iyo dhadhankii wax allaale waxuu dhadhamaya macaan baa khadhaadh baa dhanaan baa kala sooci maayo waa boqol geela waxaa tegey awooddii calaashiga wax lagu qulaamiye mooyaane waxba calaashan maayo nabar baa lagu dhufto waxaa ka tegey wixii loodhan jiray awooddii calaashiga inuu wax cuno oo calaashado awoodu ma leh boqol geela wey imnaa waxaa weeyaan biyo keenisti xangullaha u ku dhuftadoo go-adoo wax biyiiba ka iman maayaane shahwe ma jirto waa boqol geela ixbaan oo maaragtay uurqaadis ah haweeneydii nabar baa loo geystay riximkii uu baabaha ka dhigay waxay qaadaysaa ma jiro ama waabu kala baxayba qaar baa hadday doona dhakhaatiir waxbay riximkay kala baxeen boqol geela laga qaaday oo konton geela laga qaadaya haweeneydii magteedii waayahay jimaac iyo galmadii baa tagtay nabar baa lagu dhufto waxba maaragtay xubinkii waa iska fadhiistay oo shaqayn maayo waxaa weeyaan waa boqol geela quwatulbadshi xooggii gacmaha gacmihii waa joogaan lakin wax la wuxuu qaban karaa ma jiro oo gacmii baa xooggii baa fadhiistay oo waa shaal oo kale waxay noqdeen awooddii xoog gacmuhu inay tagaan waxbaanu qaban karaynin waxaa weye boqolkii geela mashigii nabar baa lagu dhuftay masalan dhabarkaadii goor haddii xanguluu goo caguna waa iska fadhiistaa agii waa jiraan laakiin awoodi ma jirto oo kici maayo labadeeda waa mayd boqolkii geela wey waxaaso dhan waxa la yahada ladaa'if iyo macaani baa la yihahda ilaa saddex iyo toban buu hadda shaaricu keenaya waxaa weeye qaarnoo keenaya fa fii kulli macnan macno kasta waxaa ku sugan oo minhaa ka mida macaanidaa lasoo tilmaamay addiyatu baa ka waajibaysa fa fii qadci اludunayni addiyatu halkan wuxuu ka farcinayaa labadii cudwi ee isku jinsiga ahaa fa fii qaطci اludunayni labada dhigood goyntooda waxaa ku sugan addiyatu diyahay ku sugan labadii dhigood baa xaf ka sii boqol geel ay duniyahay baa laga qaaday hawaana waa kontonka wa fii axadihimaa midkood waxaa ku sugan nisfuhaa barhkeed dheg buu gooyey waxa weeyaan kontonkii baa laga qaaday wa miluhumaa labadaa dhegood waxaa la xukun ah alcaynaani labadii dhood baa la xukuno iyana mag baa laga qaaday wa shafataani labadii bishmood baa la mid ah wallaxyaani labadii lafgalood ee ay kuu saaraayeen baa la mid ah waalkafaani labadii baabacayaan la mid ah waalqadamaani labadii lugood gomadood ayaa la mid ah biasaabicihimaa farahoodii wata waalaliyataani labadii baryood baa la mid ah walunhayaani labadii xiniyood baa la mid ah walajfaanu labadii dabool indhaha saaraa ayaa la mid ah wa xalamataa almar'ati haweenayda labadeeda naas waa labadii ibood baa loo jeedaa aanu ka imanayeen baa la mid ah wa shufraaha yacnii xubinka taranka labadiisii bishmood ayaa la mid haweenayda xaggeeda wa maarinu lanfi sanka intiisa jiricsane muuqatee laalaada oo la jaro ayaa la mid ah waallisaanu carabkii ayaa la mid ah waalxashafatu xubinka taranka ee ninka xaggiisa hore inta birtu ku dhacdee gudniin ku dhaco oo la gooye ayaa la mid ah wa jamiicu dakari xubinka dhammaantii oo la jara ayaa la mid ah wa kadaa waxaa kuula mid ah fii shalali haadihi alacdaa xubnahaas oo ingega ayaa la mid oo inta nabar ku dhaco iyana iska fadhiistaan walifdaa wa kadaa fi lifdaa'i baa kuula mid ah isu furitaan farjigii iyo duurkii haweeneeda oo isu furo ayaa la mid ah wa salkhiljildi dubkii oo ka faydo ka saaro haraggii dhammaaba qofka maqaarkuu ka qaado ayaa la mid ah wa kasri sulbi dhabarkuu jabiye ayaa la mid ah wa idhaabilcaqli caqligoo tagsiye ayaa la mid ah wasamci maqalkii baa la mid ah aw dawi ama araggii iyo iftiinkii uu wax ku arkayay aw nudqi amase hadalkii aw ishammi amase urintii aw idawqi ama dhadhanki intaaso dhan baa kuula midoo mag baa ka waajibaysa marka halkan wuxuu jamcinayaa aduu macaanidii hadda iyo ladaa'ibtiina waxbuu kaga soo daray xubnihii labada noqonayeyna iyana wuu tilmaamay oo waxyaabaa magtu ka waajibayso oo haddii qofkii labadii indhood laga soo tuuro waa mag kaamila oo labadii indhoodba meesha laga soo tuuray waa mag kaamila haddii iyagoo meesha iskagaba yaalla indhihii laga rido oo indhabeelo waxba arki waayana waa la mid waayo waxay un ka darayaan haddii uu meesha ka soo saaro shaynkaa foosha xun iyo waxaa ka dhacay sia kudhiiso arshi ma la socdaa oo xukuumi ma la socdaan mid lama socdaan baa hadal ku jira bishbihii labadii fawrood bishbihii buu jaray waa ma kaamila allaxyaan labada lafgarood waa daankaa hoose ee ilkuu ku taxan yihiin iyo kaa sare oo isna labadaba dee ilkuu ku taxan yihiin waxaa weye midkiiba konton baa ka waajibaya hadduu gooyo waaya labadii kafoodee baabacada waa labada gacmood hadduu jaro macfaroodu la socdaan waa la mid qadamaanku labadii lugood iyana waa la mid labadii baryood buu xaq oo salka ka jaray waa la mid labadii xuniyood buu jaray waa la mid ajfaanku il waliba dee waxa weeyaan waxay leedahay laba laba jafniyo dee waa intaa taa saaran xagga sare iyo taa hoosea qabsanaysaa marka afar baa meeshii ku jira ajfaanka wuxuuga cabira un dee il walba daboolkeedunbuu u jeedaaye waxay leeyihiin afar toon la jaro ayaa waxaa ka waajibaya waxaa weeye makti oo kaamil ah oo dee tan sare iyo mid hoosaa jirto isqabsanaya labadaaba midiiba waxaa weeye rubucul diya ayaa ka waajibaysaoo shan iyo labaatan ah xalamataha almar'ati waa haweeneyda farqi baa udhaxeeya naaska oo sarka laga gooyo isaguna waa mag in naaska ibaha la jaro oo caaniiba dee meeshii caanihi wxo dhan baa lumaye ibaheedii la gooyo waa tuu hadda u jeedo xalamataha almar'ati waa caynkaa shufraaha waa xubinkii taranka haweeneyda bishmihiisii oo islaamahan hadda googooynaya goor halaa konton geela laga qaadi lahaa shareecaddii la hor keeno habrahan dumarka toltolanaya waxaa weeye bishmaheedii markaa inta xaquuqaan oo maaragtay midiya waxula tagan kadibna isku karkaraya waxaala timna hadda iska dhammaatee konton geela laga rabaa oo midiya waa waxaa weeyaan waa shan iyo labaatan mag baa ka waajibaysa maalul anfi sanka intiisaa jilicsana soo jeeda ee laalaada oo dee waxaa weeyaan laba mankarood iyo inta dul saaran iyo xaajiskaa udhaxeeya intaasu isla socota markuu jaro qadaa rasuulu lahi sal lla ly slam u xadiidku waa fi lanfi idaa judica kulluhu bilcaqli kaamilan xadiidka camr bin shucayr can abi an jiddi oo waxa weeyaan mag baa ka waajibaysa carabkii haddii la jaro waa la mid xashafadu waa xubinka intiisa hore caaradda haddii la jaro waa mag haddii dhammaantii la jaranayana waa mag waa mag oo waa sida maaragtay dee cagta oo kale ama gacanta oo kale inkastoo ay leeyihin gacanta maalan haddii intaa hore la jarana mag bay noqonaysaa kontonkii haddii ilaa garabka laga jarna xukuumo inta kalena waa la qiimaynaya oo kontonka waxbaa raacaya oo kontonka iyo keliya arrintu noqon mayso waaya waxaa la mid ah haddii xubnaha lasoo sheegay oo dhammi ay fadhiistaan oo dee waa quwa wixii la odhan jiray macaanidii ay tahay oo xubnihii gacmihii waa jiraan laakiin waxa weeye nabarka lagu dhiftay awood waa iska fadhiyaan waxqabad male quwatul badshi meesha waa ka maqan tahay cagii waa jiraan laakiin xangullaha go-aado waa fadhiyaa oo quwatulmashi ma jirto iyana waa mag ifdaaga waa isufuritaanka haweenaydii bu isu faruuray oo maxaan ku dhahdaa duburtu ka saxaraynaysay iyo farjigii intuba waa isu bannaan yihiin iyana ma kaamila weeye hawsha waa dhimaatay dubkii o dhan baa u ka saaray waa ma kaamila dhabarku hadduu jariyo oo xangulluhu go'o waxaa weeyaan wax fara badan baa hoosgelaya oo jabniinkaa oo keliya mag ah boqol ah oo weligaa waxaad la socotaa haddii dhabarka uu jabiyo xangulluhu go'o dee wax badan baa imanaya markaa jabniinkaas wuxuu noqday boqol wixii kale soo raacayna mid walba magtiisao gaarkaa imanaysa oo manidii hadday iska tagtay waana tegaysaaba iyana boqolkeedii baa imanaysa waxaa dhacaysa maxaan ku dhahay lugii oo fadhiistay boqolkoodii baa imanaya waxaa laga yaabaa wax kaloo fara badan inay iska soo baxaan oo dhabarkaa laakiin jabniinka dhabarka nafis uu maaragta jabiyo waa boqolkiisa caqligoo taga waa la mid maqalkii araggii إلى آخره وبالله توفيق سبحانك الله وبحمدك كل ويجب واجبي في كل إصبع هي عشر آه وفي كل إصبع عشر من الإبل ويجب حواجبي في كل إصبع فرول بوحك واجبي cashrun toban baa ka waajibaya oo meelibili geeli ka mid ah ninkii haddii far laga gooyo fartaasi waxa weeyaan waa toban geelah waa xadiidka camr bni xasm wa fii kulli usbuucin min asaabic اlyadi waarijli cashrun min alibil oo farahaasi ama faraha ha ahaadeen maxaan ku dhahdaa gacmaha ama faraha lugaha ha ahaadeen toban geel ayaa ka waajibaya xadiidka cabdillahi ibnu cabbaas ee bukhaari soo saarayna waa u daliil oo inay isku mid yihiin weliba isagu tilmaamay haadihi wa haadihi sawaaun oo khinsar iyo maxaan ku dhahdaa faryaradii iyo iyo ibhaamka oo suulkii ah taa khinsar baa la yihahdaa faryaro ama binsar maxay yidhahaan faryaro iyo fardhaxmiidha iyo faadumo iyo iyo mudise iyo suulkii somaankaa soma marka waa khinsar iyo binsar iyo wusta iyo musabix ama sabaaba iyo ibhaam baa la kala yahay shantaa marka ibhaamka iyo iyo khinsarku waa isku mid oo macnaha waxaa weeyaan faruhu xagga magta waa isaga mid marka la doonayay in magti la waa toban geelaba markaa ninkii haddii lasoo qaado waa toban fartiiba waa toban marka suulka laga reebo mid waliba waxay u qaybsamaysaa xagga faraha gacanta markaynu soo qaadanno oo kale in ay saddex xubnood ay yihiin suulkuna waa laba xubnood farahuna waa saddex xubnood hadhow markaa maaragtay la xaqayo qofkii marba inta loo geysta waxaa iska noqonaysaa fartu mar hadday toban tahay waxaa weeyaan saddex meelood unbaa tobankii loo qaybinaya oo xubintii marka maxay noqonaysaa yaa saddex iyo iyo ulu ulu saddex tuldood iyo tulud markaa yaani maaragtay waaxdii ama xataa falarhkeed daloolkeed saasay markaa ku warrayaan lakin marka suulka la yimaado oo xubnaha laga qaybinaya waxay noqonaysaa un labaa loo qaybinaya xubintii waa shan halaad xubintii shan bay noqonaysaa suulka fuqahada khilaaf baa kuya jira suulka iyo kuwa kale malka badinaya lakin sida raajix waxa weeyaan inay isku wada mid yihiin oo axaadiida markaad eegto dhammaanteed caynkaasay tilmaamayaan haweenaydi iyada xaalkeedu muxuu noqonaya xoogaa hadal baa ku jira wixii ka yimi marka laga yimaado magta oo a'imadoo dhan wa isku waafaqsan yihiin afarta imaam iyo kayrkoodba in qofka dumara magteedu ay tahay niska ama badh maxaan ku dhaha xaggii ninka oo konton geela waa hadal male taas khilaafku wuxuu ka taagan yahay wixii ka soo hadhay mag ka soo hadhay xubnihii ama atraaf ha ahaado ama jaraaxaad iyo qoomay wax soo gaadhay ha ahaado maxaa laga yeelaya haweenaydii shaaficiyada iyo xanafiyada iyo waxay leeyihiin waa la midu iyana waa nis uun nis baa lagu wadaya oo haddii fartii toban ay ahayd ninka iyana maxay noqonaysaa shan bay noqonaysaa xadiidka mucaad bay deliishadeen rasuulku uu yidhi diyatu lmar'ati cala anisfi min diyati arajuli oo mar haddii diyadii ay nis tahay wixii kalena waa nis shacbi oo taabiciga wuxuu cali ka soo guurinaya inuu yidhi jaraaxaatu الnisaa'i cala الnisfi min diyati الrajuli fi ma qalla wa kasur dhaawacee soo gaadha qofka dumar ah waa yani ninka barhkii ama ha bateen waxaas ama ha yaraadeene waxay kaloo deliishanayaan qiyaas oo haddii naftii ay barh ahayd dee wixii kalena barh bay noqonayaan bay leeyihin wixii ka yari waayo fuqahado dhan waxay ku ijmaacsan yihiin inay nis tahay wixii yarina markaa waxaa weeye dee baabi awla inay nis noqdaan madhab kalea jirto odhanaysa sida maalan maalikiyada iyo xanaabiladu ay qabaan waxay leeyihiin qofka dumara wixii atraafta ama xubnaha dhaawacyada soo gaadha waxay noqonayaan ninka waxay la mid tahay ilaa ulusu diya laga gaadho magta ninka saddex meelood oo meeyaa laga soo gaadho saddex iyo soddon iyo hal daloolkeed intaa waa kala mid intaa waa kala mid afar iyo soddon iyo shan iyo soddon wixii ka dambeeya halkaa laga bilaabo bay dib u noqonaysaa niska lagu dhufanay la odhanaya warkama garatee wixii intaa ka dambeeya ulusu diyo diyo saddex meelood loo qeybiyey meesheed xagga ninka wixii ka dambeeya baa la odhanayaa waa nis oo hadday lix iyo soddon markaa u gaadho dhaawacan soo gaadhay hadduu gaadho intaa waxaa weeyaan marka waxaa loo odhanaya xaggii ninka nisun bay u noqonaysaa wixii intaa ka sokeeya ninkay la mid tahay waxay soo deliishadeen xadiidka camr bnu shucayb can abihi can jaddihi oo odhanaya caqlu lmar'ati milu caqli اrajuli xataa yabluga athuluث min diyatiha oo nasay u wariyey yani waa waa la mid magta qofka ninkii dumarka waa isku mid ilaa sulus laga gaadho laakiin waa daciif xadiidkaas waa min riwaayat ismaaciil bn cayaash oo marka uu ka warinaya xijaaziyiinta waxaa weeyaan xadiidkiisu waa daciif ismaaciil bn cayaash ninka uu ka wariya waa ibnu jurayj oo xijaazi ah xadiisku marka waa daciif asburaaya iyo almuqni fi ducafaa'i bad kelisa waxaa la weydiiyey saciid bnu musayib baa la weydiiyey waxaa la yidhi farta qofka dumari waa imisa qofka dumara farteedu waa imisa kan fi usbax ilmar'a qaala cashrun min alibil waa toban geela markaasa waxaa la weydiiyey usbuucayn labada faroodna waa imisa laba farood haddii qofka dumara laga gooyo markaasuu waa cishruuna min alibil labaatan geela saddex haddii laga gooyo ka warran waa alaauuna min alibil soddon geela afar haddii laga gooyo ka warran waa labaatan geela afar haddii laga jaro waa imisa dib bay isu faraysay ma ujeedaan waa labaatan geela markaasaa rabiica oo weydiinaya wuxuu yidhi xiina caduma jurxuha waاshtadat musiibatuha naqasa caqluha waa marka dhibaatadeeda daraatay oo masiibadii ku habsatay oo afar farood ka maqan yihiin baa xisaabteedii yaraatay markii saddexda iyo labada iyo laga jarayna markaasa xisaabteedu waa badnayd markaasuu yidhi ma waxaa tahay anta ciraaqiyun xadiidka aimada qaarkood waa maqtuuc aylayn hadalkaasi lakiin imaam shaafici isagu wuxuu ku tawjiihinayaa xitaa haddii leeyahay waa saxo hadalkaasi saciid ibn musayib oo taabici baa yidhi wuxuu uga jeeday sunnatu ahli madiina qolyaha reer madiina ayaa saa ku dhaqmi jiray buu leeyahay masalada markaad eegto sida raajixa waxaa weeye inay nas noqonayso wax daliiloo sariix oo saxiixa oo tilmaamaya lama hayo oo rasuulka ka sugan in ay ilaa intaa uluna ay ninka kala mid tahay inta dambana dib u noqonayso daliil saxa looma hayo saa darteed axaadiista iyo adilada tilmaamaysa laisku waafaqsan yahay ee maktu inay nis tahay unbaa la raacinaya wixii soo gaadhana nis unbay noqonayaan saasaa xoog badan waaya wuxuu yidhi wa fii kulli sinnin ilig kasta waxaa ka waajibaya khamsun shan geela ayaa ka waajibaya oo ilig kasta oo soo gaadha markaa uu qofkii laga rido waxa weeye waa shan geela waa inaga ka soo hadallay haddii iliggu yar ilmo yar yahay iyo soo noqonaya waxba u noqon mayno waxay dhahaan qaalibka qofka bani aadamkaa sida qaalibka waa laba iyo soddon ilkihiisu laba iyo soddon weeye marka haddii laba iyo soddonkii laga tuuro laba iyo soddon kunbaad shan ku dhufanaysa maxaa kuu soo baxaya boqol iyo lixdan geela marka haddii ilkii laga daadiyo inta nabar lagu dhufto ay waxba soo wada qubtaan boqol iyo lixdan baa laga qaadaya ila waa la sarifaya qaarkood waxay leeyahay aimada mee boqol ha laisuu celiyo maktiyaa la dhaafinin laakiin saasaa loo badinaya ilkuuma kala duwan yihin gawse iyo dhoolla iyo ile waa kala xagga maarata waxtarka waa kala waxtar badan yihiin gawse waa wax lagu calaashanayo waxay leeyihiin si axaadiida rasuulka ka sugan alasnaanu sawaa altaniyatu wadirsu sawaa haadi wa haadi fii xadiisi abi daawuud gawska iyo maaragtay iyo dhooshu waa isku mid oo waxa farqiga ma kaa leh xadiidka camr ibni xasam wa fi sinni khamsun min alibil yacni iligkii waxaa ka waajibayaa shan geela marka ilkuuna waa isku wada mid sida raajixa kii lasoo tuuraaba wuxuu noqonaya shan geela ayuu noqonaya wa ama aljiraaxaatu qoomihii iyo dhaawacyadii filbadana jidhka ku dhacay faalxukuumatu fawaajibuhaa qoomaha waajibkooda alxukuumatu xukuumo weeye waa la qiyaasayaa oo qaadigii baa ka ijtihaadaya wa fi raasi jaraaxaadkii raasiga ku sugnaa iyo walwajhi wejiga iyo famaa duuna famaa duuna almuudixati waxa muudixo ka sokeeya fiihi waxaa ku sugan alxukuumatu xukuumo ayaa ku sugan oo macnaha waxa weeyaan wax muqadara maahee waxaa ka ijtihaadaya markaa qaadiga halkan wuxuu ka hadlaya markaa jaraaxaadkii way qaybsamayaanoo waxna waa waxaan waxna waa muqadar sideedaba shay muqadarahoo naskii markaa uu caddeeyey oo shareecadii ay caddaysay waataynu soo marray masalan dee atraaftii oo kale iyo waataynu shalay ka soo hadlaynay waa tii marka waa la caddeeyey oo gacantii inay konton tahay ishib inay konton tahay labada indhood inay boqol yihiin siyaabahaas waxaa la yidhahdaa waa arsh muqadar ah waa shay muqadara oo go'an oo nasku caddeeyey wixii marka aan muqadar ahayn ayaa xukuma la yidhahdaa markaa muudixadu wuxuu yidhi wuxuu yidhi horta jiraaxaatu lbadan dhaawacya jidhka soo gaadha xukuma ayay noqonayaan oo jidhkaa qofka bani aadamka ah haddii jaa'ifada laga reebo jaa'ifadu iyadu waa muqadaro nabarka caloosha udhacaya gudaha u dhacaya gudaha u dhacaya isagu waa muqadaro oo waa maaragtay ulutu diya ayay noqonaysaa laakiin wixii kale ee jidhka soo gaadha gacanta ayaa waxaa ku dhacay maaragtay nabar baa ku dhacay waxaa weeyaan nabarkaasi jidhku soo gaadhay meel ka mida waa xukuumo waxaa qadaraya ninkaa qaadiga ayaa raba inu ka ijtihaad see loo qadaraya baynu sheegi doonaa wixii maalan shijaaj ah oo dakharada madaxa ah waxa weeyaan wuxuu tilmaamaya maalan wixii wixii madaxa soo gaadho o dhan waxaa la yihahdaa shijaaj baa la yihahdaa istilaaxaas ay leedahay dakhara innagu mayna dakharaynu idhahnaa marka dakharadaasi muudixadu iyadu markaa nas bay leedahay oo yani way caddayo wixii ka hooseeya marka waxay noqonaya muudixada oo waa caddaatada laftu hadday caddaato oo markaa muuqato waa shan geela ninka marka laga hadlayo wixii ka sokeeya buu yidhi waa xukuumo wixii ka sokeeya oo ilaa taqriiban maaragtay shan meelahaas bay ku tiriyaan waxaa ka mida masalan xaarisa xaariso dubka qaado ama xagtin bay iska noqon kartaa addaamiya mid la ayaa jirta oo dhiijiso ah oo nabarka marka waxoogaa nabarkii dhiig ka imanayo waxaa ka mid a baadica mid la yidhaahdo oo yani maxaanku idhahdaa dee hilbaynaysa oo maaragtay waxay samaynaysaa nabarkii ayay mutalaaximada hilbaysay tani waa waxay ka qaadaysaa maxaanku dhahay maqaarka yani dubkan sare ayaa qaadmaya waxoogaa go'aya dubkii sare go'aya baadicada kasii mutalaaximada kasii dambaysooo hilibkii baa markaa ay nabar ku dhex gelaya oo ama hilbaysaa la yidhahdo hilibkii baa maaragtay nabarkii guduhu galay simxaaqa ayaa jirta oo xuubka caddaatada oo laftu inay caddaato xuub baa ka xiga wixii noocaas oo ilaa shalay gaarsiiyaan fuqahadu markay ka hadlayaan fiqiga oo kitaabka waa iska mukhtasar oo iska soo gaagaabsanayaa kuwa noocaasa xukuumo ayaa ka waajibaysa xukuumo maxaa la odhanaya waxa weeyaan waa waa la qadarayaa oo ninka qaadigaa ayaa ku ijtihaadaya ee waa xukumaya waxaa la mida oo kale lafu hadday jajabaan oo lafihii ama lafihii gacmaha maala gacmii baa lafihii bawdadii baa jabtay dhulunkii baa jabay gacantii baa jabtay waxaasoo dhan lafahaasoo dhammi wax muqadaraa maaha wax go-aan shareecadu ma sheegin iyaga qudhoodu waxay soo gelayaan xukuuma ayay soo gelayaan oo waxaa laga rabaa ninka qaadiga ama gacanta ku haynu ka ijtihaado maxay noqonaysaa sidee marka loo qiimaynaya saddex xaaladood bay fuqahada ku waxayeen saddex xaaladood qiimaynta xukuumadda mid waxa weeyaan in qofka nabarku gaadhay yacni sidii addoon oo kale loo eego oo la yidhaahdo qofkan waa addoon oo kale addoonku marka addoommo waktiga joogan dee waa waa bani aadan la iibinayo marka ha la qiimeeyo marka hore addoonka qiimihiisu waa intee markaan waxba ku oolin intee buu joogaa marka nabarkani ku dhacay ee u bogsaday qiimihiisu waa intee oo nabarkaa gaadhay ee bogsaday muxuu dhimay halkaasaa laga qiimaynaya oo markaa naftii baa si guud loo eegaya qiimatu diyadii guud baa la eegaya maalan haddii la yihahdo addoonkani qiimihiisu waa boqol diinaar oo dahabah mia diinaar dahab ayuu joogaa waayahay nabar baa ku dhacay gacantaa nabar kaga dhacay laftaa jabtay markuu kamay baa la yidhi hala qiimeeyo addoonkii muxuu noqday shan iyo sagaashan diinaar maxaa isdhimay ya shan baa isdhimayday soo maaha waaya waxaa la odhanayaa markaa halkaas baa laga qiyaasanayaadoo waxaa la leeyahay markaa nisfu cushri diya nisfu cushri diya ayaa markaa ka dhiman qofkii hadduu boqol geela ahaa qofka kan qiimihiisu ila hadda waa kaa waxaynu kusoo dhawaysanayn waa nis nisbo waxbaa lagu eegaya haddii markaa boqol geela qofkii uu ahaa oo nisbadii nisfu cushri diya ay markaa ka nuqsaantay maxaa markaa la bixinaya shan haadoo la bixinaya sooma ka maxaasi ku wada waa dii la yahado waa sagaashan sagaashan markii hore boqol diinaar buu ahaa markii namar ku dhacayu soo bogsadeen hadda wuxuu marayaa sagaashan diinaar maxaa la leeyahay cushurdiye soo maaha cushurdiyaa nuqsaantay marka marka waa laleeyahy xagga u laxa markaa xortii waxaa laleeyahy marka qofki hadda addoonkiisaa noqday cushurdiyaa meesha maqaan markaa toban toban baa marka toban haad baa la bixinaya kaasi waa qaab qaabka labaad waxa weeyaan inaan waxba diyada guud nafta la eeginayn cudwga ay soo gaadhay nabarka uu soo gaadhay iyadoo qiimihii weli sidii addoonka ugu socdo ayaa haddana waxaa la eegayaa qofkan nabarku gaadhay xubinka nabarku ka gaadhay baa loo eegayaa ee diyatu nafsi loo eegi maayo waxaa la leeyahay qofkan maxaa ka nuqsaamay marka la yidhaahdo oo la yidhahdo nuqsaanku waa cushr marka la yidhahdo tobnaaladow meel markaa jinaayaduna gacanta ay ku dhacday cushrigaasi cushur diye maahee waa cushurul eesh diyatul yad cushurkeed bay noqonaysaa wina marka gacantaas gacantu imise yahay ninka marka laga caadiga xorta konton soo maaha cushur baa nuqsaamay marka la yidhaahdo maxaa soo baxaya markaa yaa shan shan haadba markaa la bixinaya gacantaa jirtay shan bay noqotay markii la eegay oo la isu geegeeyey sida waxaa nuqsaantay oo kale aduu qaabkaasna waa waxa weeyaan haddii lahay maalan nabarku fartu ku dhacay markaa cushru cushru diya laga soo qaaday naqsigu uu yahay maxay noqonaysaa markaa fartii markaa dee cushrugeedi muxuu noqonaya farta awal masay ahayd ya toban bay ahayd fartu ma ilawin far toban bay ahayd haddii lahay cushru baa nuqsaamay cushrigii markaa muxuu noqonaya hal dee marka waxay leeyihin ha loo eego ha la qiimeeyo addoonkii laakiin waxaa la qiimeynaya ha noqdo maxay xubintaa uu soo gaadhay maxay soo gaadhay nabarkuu soo gaadhay wixii ka nuqsaamay uunbaa markaa makti noqonaya taasina waa mid waxaa saddexeeya in la yidhaahdo jinaayadan qofka soo gaadhay dhaawacan qofka soo gaadhay ha loo eego waxa muqadarka ugu dhow waxba addoonkan iyo taasaan mooday haddayn ugu dhowdahayba addoommaba cid ma hayso addoonnana cidima hayse meel laga raadanya la garan maaye waxaa la leeyahy qofka nabar baa soo gaadhay sow maahaa nabarkan soo gaadhay ee meeshaa kaga dhacay jinaayada muqadarka ah ee ugu dhow maxay noqonaysaa waad fahant soo maha waxa muqadarka sharcigu qadaray ee taa ugu dhow maxay noqonaysaa maalan tusaale gacantaasaa nabar intuu kaga dhacay ayaa laftii caddaatay mayla socotaa waayo gacantii laftii waa caddaatay maxay inoogu dhow aynu nahnaa hadda wax muqadara oo shareecadu qadartay maxaa u dhow caddaatadii madaxa soo maha yaa caddaatadii madaxa ugu dhowdi laf caddaatay oo waxaa loo yaqin laf caddaatay maxay ahayd shan halaad marka waxay ley wixii saa'irulbadan oon madaxa ahayn waa ka hooseeya madaxa iyo kala qiimo badan yihin maxay iyo jirka intiisa kale saa'irulbadanku wixii aan madaxa ahayn waa ka jaban yahay marka laga eego madaxa marka waxaa la leeyahay hadday shan halaada ahayd laf caddaatay oo madaxa ahy gacantan lafteedii caddaatay maxaynu ka yeela maxaynu ka jarraa dhakhtar iyo waxa lala kaashado waa dhakhtarow bal hadda maxay kula timi halkaa ku dheeday bal laftiisle ma caddaatay ma maxaa la yeela wixii ahlu tashi baa al imanaya halkaasaa markaa nimankii fuqahada ay ka ijtihaadayaanoo ka saarayaan ta ugu dhow hadda waa taas baynu odhan karraa in la yidhaahdo hadda addoonna ma hayno la qiimeeyo maxaan ku dhahdaa meelka wax laga raadiy la garanmaayo fiqiga saasa ku taala lakin waxaa la leeyahay war maxaa arshi muqadar ah oo xubinkaa nabarka ku dhacay maxaa ugu dhow in la yidhahdo kadibna halkaa laga ijtihaado xukuumadda taasaad moodaa in ugu firoonta waayahay wuxuu yidhi wa ama almuudixatu caddaatadu wa hiya iyadu ma aqoontiiyo jaraaxadii weeye awdaxat ilcadmu lafta caddaysay kamaa taqadama si noo soo hormartaye fa fiihaa waxaa ku sugan khamsun min alibli shan geela laftii madaxa caddaatay waa shan geela wa baqiyat waxaa hadhay buuhi jinaayaatun qooma ayaa hadhay ukhar oo kale oo aasartu aan door biday buui tarkaha ka tegitaankeeda aan door biday iska fara badan yihin dee haashimadii iyo munaqala iyo iska fara badan yihin liallaa yatuula alkalaam si aanu hadalku dheeraan oo kitaabku waa kitaab iska mukhtasar ah ooguma talageli markaa in dee uu sii dheereeyo hadalka walaa tajibu diyatu diya waajibi mayso biqatli اlxarbiyi ninkii xarbiga ee muxaaribkaa dilkiisa diya ka waajibi mayso waalmurtaddi walaa biqatli lmurtad kii ridoobay ee diinta ilaahay ka baxayna dilkiisa diya ka waajibi mayso waman midna dilkiisu ka waajibi maayo wajaba u waajibay yacni may ka waajibi mayso wajaba u waajibay rajmuhu in la arjuma bilbayinati bayino iyo markhaatiyaal uu ku waajibay oo mase man biqatli man bidilkiina diya ka waajibi mayso taxatama yacni uu waajibay kaa qatlahu dilkiisu fi lmuxaarabati muxaaraba iyo dhuljiif ahaan iyo maaragtay la dagaalanka islaamka howla dagaalamay darteed dil waa waajibay haddii la dilana diya ka waajibi mayso walaa cala sayidi walaa tajibu diyatu diya waajibi mayso cala sayid sayidkii biqatli cabdihi dilka addoonkiisa uu dilana diya ka waajibi mayso halkan wuxuu tilmaamayaa waxyaabaha aan diya ka imanayno marka horeba kuwa iska hadur ah oo dhiiggooda shareecadu ay bannaysay maaragtay inaan waxba diya ka waajibayn oo gaalkii aynu dagaalamaynay dilka la dilo waxba diya cid ka qaadi mayso murtadkii shareecadu xukuntay inuu gaaloobay oo caddaatay oo maxaanku dhahdaa dee waddadii sharciga diintii bannaanka uga baxay kaana haddii la dilo waxa weeyaan ka waajibi mayso waxa la yidhaahdo magi ka waajibi mayso maaha macnaheedu inaad adugu hadda shubhaad wax iskaga lahayo idhaahdo maaragtay hebel waa waa shaadaladiir oo waa kaasoo anaa ka warhayo oo way bannaan inaan dilo markaas qof aadan markaa dee shareeco iyo maxkamad la saarin oo aan cidi warkiisa caddayn oo aan wax xad loo haynin inaad iska bilowdo tirahdo murtad baan laynaya siyaabaa iska dhacdhactaa si hadda wax sharciga ma aha iyadu waxaa weeye qof u caddaaday inuu qofkani murtad yahay oo ama xukun shareeca ku dhacay xukun shareeca ayaa ku dhacay ama waxaa weeyaan riddadiisiiba dee waxay iska tahay wax waadixoo markhaatimo doonta oo wuduuxka shamsi ah oo shubha iyo maxaanku weela tahay iyo halkaasu gelgelaya iyo kuwaasula shaqeeya iyo waxyaaba noocaasaan ahayn waa riddo waadixa haddii ninkii dilo waxa weeyaan markaa mag yeelan maayo waayo asalkiisa man bedela diinahu faqtuluuhu ayaa shareecadu samaystirtay waayahay kii markhaatiyaa lagu furay oo inuu zinaystay afartii markhaatiya ku fureen dilkiisa isagana ka waajibi mayso waxa laadiyo oo marka halkaa uu leeyahay bayin ay ku furtay qiraarkaa meesha ka baxaya hadduu ninkui qirto oo yaani waxaa weeyaan dee taa waxay u baahanaysaa marka in qofkii inaanu isagu iskaga tala xudoomin oo aan odhan waa kii qirtay aan dilo marka wax suuragala noqon maysa taas waayahay ama kii ay waajibtay markaa dilkiisu oo waa kii maxaanku ray barcadbareedkii iyo haddiiba kuu rooyahay maaragtay dhuljiifkii kuwa waddada gelaya iyo kuwaas maaragtay waa la dilaya oo waxaa weeyaan dadka kuwa meesha intay dadka u galeen ummadda laynaya dhagtaa ku haya waxaa weeye kuwii hadda haddii la laayo waxaa weeyaan wax allaale wax maxaan ku dhahay maga oo laga qaadi ma jira dhiiggiisu waa hadur waa hadur weeye sababtoo ah marka horaaba dee la yidhi innamaa jazaau aladiina yuqa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascauna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallamuu marka waxaa weeye dilkooda waxba laga qaadi maayo waxba qofkaa loo loo raaci maayo waayahay addoonkii sayidkiisu hadduu dilo dee waxaa weeye isagana waaba xoolihiisii buu ahaa markaas sayidkii waxba ku waajibi mayso diyo xoolihiisii buu ahaa isagaa lahaa waxaa weeye dil laga mara تجب الكفارة على من قتل من يحرم قتله لحق الله تعالى خطأ كان أو عمدا تجب ويواجب يساوي الكفارة كفارة دي على من مذكر كي يكون واجب يسا قتل الدلي من أحد دلي يحرم قتله دلك سو حرايه لحق الله تعالى حق الله بين واجب يسا خطأ كان هاي دلك أسي أو مس عمدا أهايا wuxuu ka hadlaya qofku haddii uu cid dilo oo uu qof aan macsuumu dami oo dhiiggiisu aanu bannayn in la dilo haddii uu dilo waxaa laga doonayaa waxa weeyaan qofkaa muslimkee uu dilay marka uu magtiisa bixiyo inuu kafaara gud la yimaado ayaa laga rabaa halka markaa wuxuu ku jamcinaya u leeya ama khata ha ahaada dilkaasi ama camdi ha ahaado fard uma sabaynin naska qur-aanku wuxuu tilmaamay khata'a ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة قف قف مؤمنة خطأ ودله وعوية كل سوحاء إنه قور حريه هدو كري كري وحوار وين وعوية لا بلوض وشهرين متابعين بسومية شبه عمدك روا كولا مدو شبه عمدك دي وعويان وحول لها مدياي حقا مكتب بحنتي دي وحيابا روا كولا مدها خطأ يلمديه حكم الخطأ ولي سقنا شبه العمدك روا سومية لكن إنك وكسو حدي لي وشافعيdu marka iyagoo dalkan kala saariba maayaan kulligoodba kafaara rabaa ay leeyihiin jumhuurtu waxay leeyihiin haddii camdigu waxu dilo camdigu waxa la yidhaahdo kafaaro ma laha sababtoo ah camdigu waa ka wan yahay in kafaara ay khafiifiso oo kafaaradu waxay samaynaysaa takhfiif oo waxay zuulinaysaa asarkii damka dhiiggii bay asarkiisa raadkiisii tirtiraysaa waxbay soo dhawaynaysa wax badan bay maaragtay oo ilaahay baa wuxuu ka dhigay markaa meel adag gaarsiiya waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaahu jahannam ilaa aakhir aaya marka waxay leeyihiin saa raajixa inaan camdi ninkii wuxuu dilay kafaaradii kama rabto waayo wasawaa'an waxaa siman lazimahu qisaasun qisaas laazimiya aw amase diyatun diya laazimtaya aw amase lam yalzamhu shayun shayba iyaanu ku laazimin shayba iyaanu laazimin oo minhumaa labadaa ka mid ah oo maxay ah diya iyo qisaas waa isku mid وهدي قفكي يعني ما رأيتي كفارة حقي إذا وحي سقمدها ولزوم الكفارة كفارة قفك إني كلها زبيسو وحي سقمدها إن قصاصي كلها زبتو قفك قفك وكسو دلي قفو دقما ومركا قصاصي يين يدي كلها زبتو قفك خطأ انتو دلي أما سمثلا وياي يعني أبدلي كسبه ودلي ويلكي سبها هذه ama siyaari ku laazimna oo tusaale wuxuu u keenayaa baadu isagu naftiisa dila xitaa ila magna lagama rabo qisaas naftiisa dilba naftiisa dilay magna lagama rabo tagba ya ee qisaasna lagama rabo de suuuda oo taa marka waxay noqonaysaa xuuri uu ka tegey kafaara laga bixinayaa bay leeyihin saas ku wada wa huwa itqu raqabatin wa huwa marka shayga kafaarada ay itqu raqabatin qoor xoreynteed way qoor muuminada fa in lam yajid hadaanu helin فصيام شهرين متتابعين فعليه كل كيسة وحكو سوان صيام شهرين لا بلودين الصومية كل كيسة أو متتابعين استبصعنا فلو قتل أدود له نساءها الحرب ضدك يلدك ألم يي أدود له دمر كودي هدو الله أيوه وأولادهم عرورتو دي هدو الله أيوه فلا كفارة كفارة مجرد وكفاري مجرد waxaa jira shareecadu haddaynu gaalada marka la jihaadin oo jihaadka lagu jiro naaguhu haddii ay haddana gaalada naagoodu waa iska askar hadda waa laynaya naagahan hadda askarta ee labisan iyagaa loo dhagtaa laga saaraya waa askariyadu waa la dilaya laakiin naagaha dumarka iska maaragtay aan ahayn muxaaribiinta dadkaa ka mid ah kaala dagaalamaya laakiin iska shacab weynaha sharcigu ma ogola in la dilo kuwa noocaas haddii ninku tala xumoobo oo uu dilo kafaare ma laga doonaya mise laga dooni maayo ما كفارة لكما ربو لأنهم وإن حرم قتلهم دلكو ذو بحاران هالنغضة لكن لا لحق الله تعالى وحرمهم للديدية دي غفر للدلو حق إلهي ميشك مصقنا بل ولحق الغانمين وهو يداري ذاتك غنيمان الله وحين لغنيميستو oo dumarka iyo maatadu gacanta ay soo galaan baa la rabay oo dadka baa marka xaqoodii la dhaafshay dagaalamayaba xaq ku leh taasaa markaa uu weydaariyo dilka halkaasaa loo haystaa mooyaane laakiin xaq ilaah ku tacalluqay ma jiro oo macnahaas ku wada inkastoo dee shaaficiyadu iyagoo asal ahaanba masale aynu insha allah bal xagga jihaadka ka hadli doono waxaa la isku hayaa dilkan qofka gaalka ama waxaa loo dilayaa yacni maaragtay fasaadka u wado iyo diinta uu ishortaagay iyo tacaddiga uu islaamka kusoo xadgudbay mise waxaa loo dilayaa likufri iyo gaalnimadiisa shaaficiyadu waxay qabaan gaalniman baa loo dilaya mar hadduuba gaalaya gaalnima baa loo dilaya لكن قولك على راجع إن شاء الله وإنه من دون مركزة وبالله التوفيق المصنف رحمه الله تعالى فصل إذا خرج على الإمام طائفة من المسلمين وراموا خلعه أو منعوا حقا شرعيا إلى آخره عليه إلى وقت خرجه بحو على الإمام إمامك مضحضة وقبحو طائفة كوحي أي بحضو daa'ifadaasoo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah oo waraamu ay doonaan khalcahu siibiddiisa iyo rididdiisa ay doonaan aw amase mabay doon inay ridaane manacu way diideen xaqan xaq bay diideen xaqaasoo sharciyan xaq sharci ah kaazakaati wadalika azakaati zakadii oo kaleba weeye oo wamtanacuu ay diidaan daacadiina bilxarbi ay wakharajuu bilxarbi dagaalna ay u baxaan bacsa waa diraa ilayhim qolyahaas iyaga ah wuxuu u saaraa yacni maaragtay ergo iyo dad maaragtay rusulaba u diraa wa azaala waa zuuliyaa cilatahum cillada iyo shubhada ku jirta ayuu zuuliyaa in amkana hadday suurowdo halkan wuxuu ka hadlayaa baabkan iyo baabka dambeeya fasalkan iyo fasalka dambeeyaba waa fii qitaali اlbugaati wa dafci saa'il bugaadda dadka ku gardarooda ee ku baxa dowladda islaamka iyo dadka shacabka muslimka ku baxa ayaa laga hadlayaa oo la dagaalama oo kuwaasba bal axkaamta ay leeyihiin iyo see laga yeelayo ee loo soo dabaalayo ayuu ka hadlayaa fuqahadu aalaaba waxay ka hadlaan xukunka qofkaa baxay iyo axkaamtiisa iyo way ka hadlaan laakiin cidda lagu baxaya iyo maxay yihiin waxaa laga yaabaa inaanay aalaaba si aada uga hadlin waa dhici karta hadda maseen minhaajka oo kale inuu imaamka iyo tilmaamaha uu leeyahay iyo sifaadkiisa inuu ka hadlo waa suuragal laakiin kutubta fiqiga uma badna laakiin kutubta caqaa'idka ah ayaa lagaga hadlaa waana masalo runtii aada dhibaato fara badan taariikhda islaamka qadiiman wa xadiidan dhib badan uga timi bixitaanka isaga ah layskuna khilaafay xagga ahlu sunnaha iyo dawaa'ifta kale ee ama muctasila dheh ama khawaarij dheh khilaaf uu ka taagnaa laakiin mawaaqiftu ay kala caddahay bay ahayd masaladaasi waxaa asal ah markaa in ahlu sunnuhu waxay qabaan xukaamtu mar hadday muslimiin yihiin oo islaamnimadooda ay sugan tahay ummadda madaxda u ah inaanay bannaanayn lagu baxoba asal ah waxyaabaha lagu bixi karo waxaa weeye ee laga maaragtay laga hor iman karaa qofkii inuu diinta ilaahay ka baxo oo ridoobo arrintaana dee asalkeedu axaadiisa rasuulka ayaa u daliil ah oo waxaa waxyaabihii la amray waxaa ka mid ah saxaabada ay yidhaahdeen an laa nunaasica amrahu inaanaan amarkiisa kula doodin qofka ninka madaxda ummadda xukuma islaamka ah ilaa an taraw kufran bawaaxan cindanaa fiihi burhaanu min allah cindanaa fiihi min allahi burhaanun ilaa alla hela gaalnimo cad oo waadix ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa xujo looga helayo markay ku yidhaahdeen saxaabadu a'immadii leexsanayd ee qallowcatay a'imatuljawr la yidhaahdo afalaa nunaabidahum miyaanaan tuuraynin laa maa aqaamuu fiikum asalaa intay salaadda oogayaan oo dhexdiina salaadday ku tukanayaan maya ku bixi maysaan iyo axaadiisa la halmaala cala almar'i samci waaaca fii ma axabba wa karih kutubta maalan caqaa'idkana waad ka helaysa abwaabtaas aada loogaga hadlayo oo axmed ibnu xambal oo kale kitaabkiisa usuul sunna waman kharaja calaa imaamin min a'immati اlmuslimiina waqad kaana annaasu اjtamacuu calayhi waaqaruu lahu biاlkhilaafa biأyi wajhin kaana biاlridaa aw biاlgalaba faqad shaqa hada alkhaariju casa اlmuslimiin wakhaalafa alaahaara can rasuuli اllah qofka imaam aimada muslimiinta ku baxa oo ay dadkuna ku ijmaaceen oo khilaafadiisana ay u sugeen rido ahaan ha ugu sugeen ama halababa ha ku qabsado uu juhda afarta ah ee maxaanku idhaahdaa imaamku uu ku yimaado uun laba ka mida buu tilmaamay marka waxa weeyaan hadduu saas sameeyo qofkaasi wuxuu jebiyey midnimadii ummadda sharcigana waa khilaafay fain maata alkhaariju calayhi maata miitatan jaahiliya markaa sheekhu hadalkiisa kusii watay imaamu طaxaawi waa kiilaha walaa nara sayfa calaa axadin min ummati muxammadin ilaa man wajaba calayhi sayfu arki mayno in qof ka mida ummatu muxamed oo markaa madaxdii ah in seef iyo dagaal lagu kiciyo ilaa qof sharcigu markaa waajibiyey mooyaane walaa nara alkhuruuja calaa a'immatina wawulaati umuurina wainjaaru bixitaan ayma lagu baxo iyo dadka madaxda ah arki mayno jawri iyo dulmiba ha sameeyeen arrintaa marka aimada qaarkood waxay soo guuriyeen isagoo hadduu cadli yahay hadalba ma laha imaamkii cadliga ahaa waxay isku khilaafaan hadduu imaamkii jawrka ee daalimka ahaa ee xadgudubka samaynaya uu yahay rag badan baa soo naqlinaya xitaa hadduu yahay imaamkaasi faasiq ama imaam jawra uu yahay inaanay bannaana in lagu baxo imaam nawowi baa ka mid ah oo maxaa lagaga jawaabay marka raggii salafka ah ee baxay sida alxasan ibn cali oo yaziid ku baxay iyo ibnu zubayr oo cabdimalik ibn marwan ku baxay iyo maxamed ibnu xanafiya oo annafsu zakiya la yidhahdo isna baxay iyo rag fara badan baa jiro ragna raaceen waxay ku jawaabayaan waxaa ka mid a masalan ibn xajar oo kale wuxuu leeyahay alxaafid ibn xajar ijmaac mutaakhir ah oo dabaqadii dambaysay ayaa jirtay oo bixitaankan mafsado aada u weyn oo cadiim ah oo dhiig badan oo muslimiina ku daadatay oo waxyaaba fara badan lagu waayey waan waxba soo kordhin bay noqotay sidaa darteed aimmadii jiilka taabiciinta iyo wixii ka dambeeyey ijmaac ayay aimmadu isku waafaqeen inay khuruujka aanu bannaanayn marka la arkay wax ka soo baxay iyo adiladii la egay shawkaan isagu wuxuu leeyahay waxba raggii baxay in maaragtay laga sheego wax ama lamaaga maaha fa innahum facaluu dalika biijtihaadin minhum arrintaa waxay u sameeyeen ijtihaad iyaga xaggooda ka sugnaaday qofkuna de hadduu ijtihaado inuu khata'o iyo inuu asiibo yunbay mid noqonaysaa iyo mid noqonaysaa haddii isagu gaaloobo oo uu ridoobo iyada khuruujkii uu bannaanaanaya sharciga laakiin aimada qudhoodu waxay leeyihiin iyada qudheeda waxay u baahanaysaa qaabka ninkii looga farsamaynayo ummadda iyo casligiisu waa inaan mafsado ka badan hadduu ciidamadii iyo ummaddii haysto laga yaaba dee in ummaddii madax isu geliyo xasuuq badan yimaado iyada qudheedu waxay u baahan tahay kafiirsi iyo qaabkii loo ridi lahaa ma laha maaragtay wax la yidhahdo ummadda islaamka kuma laha wax la yidhahdo hoggaan laakiin waxay u baahan tahay in loo helayo awoodiyo mafsada aanay ka imanaynin halka haddaynu inta kelimateenka ku nidhaahno bixitaanka marka daa'ifadan baxaysa buqaada la yidhaahdo shuruud bay leeyihiin iyaga qudhoodu waa daa'ifo muslimiintii ka mid ah ujeeddadoona uu tilmaamay sheekhu horta marka hore waynay yihiin ku baxaan can taawiilin taawiil saa'iq ah oo iska baxa maahee inay nimankani wuxuun waxbay cuulubteen inay wax cuulubtaan oo maaragtay dulmi baan lagu sameeyey islaamka meel looga dhacay saa iyo saa wuxuun weynay jiraan haddii qaran adduunya ay ku baxaan buqaad la odhan maayo oo axkaamta markaa way kala duwanaanaysaa ilaadhow wixii dhacay ee dagaalkii waxaa laga yaaba marka inay noqoto sida aynu arki doonno inaan mays oo mays ay noqoto kale isu raacin laakiin haddii ay aan wax